hits. Barnaamijka dhallinyarada maanta.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m yada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin talaada ah oo ay sagaal tahay bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin aan idinkaga hayno gabadhii ugu horraysay oo soomaaliyeed oo majaajiliste ka noqota dalka kenya magacayga waa nasra yuusuf axmed waxaan ahay gabadha u horeysa soomaaliyeed oo comedian ah dalka kenya waa majaajilista maxaan bilaabay 2018 kan bilaabay dadka waxay dhahaan faniya tahay oo dadka waa ka qoslin kartaa marka dadka waxay dhahaan jiray baybal churchill show inaad aado so markaan aada dadka waan ka qosashay aad iyo aad marka sidii aan ku noqday majajilisto waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dhallinyarada magaalada hargeyso oo loogu soo gebagabeeyay halkaasi tababar ku saabsan dowlad wanaagga
kaalmihii heesaha ayaan ka maqnayn barnaamijkeenna
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida xaakim federaala ayaa is-hortaag ku sameeyey siyaasadda madaxweyne donald trump uu ku doonayo in magangelyo doonka dadka ah ay ku ekaadaan mexico inta ay socdaan dacwadahooda magangelyo doonnimo qaadigan richard serborg ayaa fadhigiisu waxa uu yahay maxkamad ku taalla gobolka california waxa uuna sheegay in arrinkani ay ka hor imaanayso go-aanka maxkamadda waa go-aanka uu ku doonayo donald trump inuu kaga horyimaado doonistiisa wuxuuna soo saaray maalin kadib markii xogiyihii gudaha ee dalka mareykanka christine nelson ay iscasishay xukunka xaakimkan ayaa waxa uu dhaqangelayaa maalinta jimcada ah iyadoo sidoo kaletana maamulka madaxweyne donald trump uu siiyey wakhti ay kaga qaadan karaan racfaan xukunka maxkamadaasi
dadka israa'iil ayaa codaynaya maanta oo salaaso ah doorashada baarlamaaniga iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi benyamin netanyahu oo muddo toban sano xukunka hayay uu wajahayo tartan adag oo uu la gelayo taliyihii hore ee militariga dalkaasi bene gentis codayn ra'yi dadweyne ah oo la qaaday ka hor doorashada ayaa tilmaantay in xisbiga netanyahu ee likuud iyo kan gents ee z blue and white ay ku guulaysan doonaan tiro isla eg oo ah kuraasta baarlamaanka oo ka kooban boqol iyo labaatanka kursi ee knesset haddii ay taasi dhacdo netanyahu oo sagaal iyo lixdan sano jir ah ayay u badan tahay inuu markii shanaad uu noqdo ra-iisul wasaaraha iyada oo xisbiyada garabka midig ay isbahaysi la samaysan doonaan
nasra yuusuf axmed waa gabar soomaaliyeed oo iyadu ku dhalatay kuna barbaartay magaalada nairobi ee dalka kenya waxa ay kenya kusoo bandhigtay barnaamij ay dadka uga qoslisiiso oo toos ah iyadoo adeegsanayso luuqadda sawaaxiliga nasra waxa ay noqotay gabadhii ugu horreysay oo soomaali ah oo majaajiliista ka noqota gudaha dalka kenya si weynna loo jeclaaday hadalladeeda majaajiliistanimo haddaba sidee ayay ku bilowday inay majaajiliista noqoto gabadhaasi sideena ayay u diyaarisaa marka ay rabto inay dadka ka qosli siiso su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa weydiiyey wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xared magacayga waa nasra yuusuf axmed waxaan ahay gabadha u horeysa soomaaliyeed oo comedian ah dalka kenya hayes waa majaajilista maxaan bilaabay 2018 kan bilaabay waan iska waan iska jaribeeyey inaan dadka waxay dhahaan faniya tahay oo dadka waa ka qoslin kartaa marka dadka waxay dhahaan jaribaybal churchill show inaad aado marka mar waan iska waan iska aaday aan fiirina inaan sameyn karo soo markaan aada dadka waan ka qosashay aad iyo aad marka sidayaan ku noqday majalisto marka sidee ugu qoslisisaa dadka maxaa adeegsataa
jokes oo ani daftarkii aan soo aliftay oo ku saabsan soomaalida iyo yani dhaqankeena iyo waxalbo marka jokes waa riwaayado adigo aad soo samaysay ha riwaayada aniga naftarkeygaan soo sameeyey waaye marka qaar waxaan ka hadlaa soomaalida dadkasay gees noogu dhigaan noo maleynaya inakan aan dad xunaan laakiin aan dad xun ahayn waxaalahaas oo kalean ka hadlaa marka maxaa kugu kalifay inaad inta badan arrintaasi diiradda saartid oo dadka aada uga qoslisid ama aada oga sheekaysid aniga gabar soomaaliyeed oo proud ah aan ahay marka waxaan jeclaan lahaa dadka inay ay arkaan soomaalida dad fiican yihiin oo anaka dad xun aan ahayn just a few people ajara beeninayo magaca naga hadlayaan laakiin anigana comedian sameynaa dadku aan ka qosshina lakiin waxaan rabaa inay arkaan fiicnideen inay arkaan rabaa through my comedy yeah marka luuqadahay ku sameysaa riwaayadaha af sooxil besaan ku sameeyaa iyo af ingiriis wax yar hal iyo laba ah laakiin af sooxil bes waaye
marka dadka inta badan aada la wadaagayso kaftanada ama riwaayadaha aada gisho soomaalida ka tarjumayo ma bulshooyinka kale ee wadanka aad la wadaagtaa mise soomaalida aada la wadaagtaa
aniga comediga af sooxilan ku dhigaa ko sababu audienka dadka ay dhegeysanaya markaasayto xaadirka ah waa dad oo soomaaliyeed maxaa la jira kenyan bas waaye kenyaankana af soomaali kuma hadlaan marka badana aniga af sooxil basaan ku hadla af soomaali weligay iskuma jari beeninaan dadka qosasho laakiin insha allah mar dhow waxaan rabaa inaa af soomaali si fiican oo soo barto oo aan jari bee inaan dad soomaaliyeed intaa hor istaago ayagana aan ka qosasho marka riwaayada jokska ama riwaayadaha aad samaysay maxaa kamid a jokska aan sameeyey af sooxil waay midaan isku jari beena inaan ku tarjumaan af soomaaliga mar baan aan class ku dhex jirnay marka macalinka u imaadee marka wiil oo saaxiibkaya jira cabdi la dhaho waan isla fadhinay macalinka wuxuu dhehee yaa ii sheegi karaa favoriteka oo agtagiis yaa ah yaa ii sheegi karaa uu dhehee marka cabdi meeshuu iska fadhiya macalin wuxuu dhehe macalin macalin aniga waxaan jecelahay anol swasnigaan jecelyaa u dhehe markaas waxaan dhehe haa okay anol swasnig aad jeceshahay miya okay ii hingaadayaa la dhehey magaca swasniga magaca marka inuu adagi markuu arkan wuxuu dhahay macalin marka hore waan kugu ciyaaraya aniga been bay iga ahayd aniga osama besaan iska jecelyahay mid kale waxaa jira anaka comedians marka aan show fiican aan sameyno marka oo dadka ay ku qoslaan wax alaal waxaa sheegta you say i killed it showga waa maanta dadku waan dhameeyey waa killed adhihi marka aniga comedian soomaaliyeed haddaan ahay oo dadka ka hor imaado aan dhaho i killed it booliista ay qabanayaan waxaa umaleynayaan dadka inaan soo laayo run ay tahay ha marka arrimahaasna waan ka hadlaa mid kale oo jira waxaan dadka oo kenyaanta badan waxay isu warsadaan soomaalida lacag badan haystaan maxay lacag u haystaan marka anigana waxaan dhahay idinka weligiin ma isu warsateen soomaalida maxay lacag badan u haystaan
marka aad sameyneyso jokiska noocan oo kaleeta ah maad qortaa mise mar adigoo maskaxda ku hayaa stageka tagtaa waan qoraa waan qortaa alafu waan ka fikiraa waan serious gareena waan training aan sameynaa marka ka bacdi aan xalija dadka hortooda aada waxaa maskaxda kasoo bixiyay waqtigaas meesha aan taaganya ma ahan waa wax oo mar hore aan sii diyaariy like low week ago ama one week ago oo kale aan soo diyaariyo waay xaggee ku dhalatay ana waxaan ku dhashay nairobi nairobi aan ku dhashay nairobi lagu kariyey laakiin wajeer iyo garis meelahaas maxaa dareentaa marka inta badan bulshada soomaalida markaa dhex maraysid ama ay ku arkaan oo kale sidee dareentaa maxaa dareemeysaa
marka hore markaan bilaawaya ma u maleyneyn inay soomaalida ay raalli ka noqon doonaan waxaan sameynaya weligay ma arkin gabar anoo kale oo dadka hortaagan waxaa sameynay marka aniga hatana waa cabsanaya markaan hore laakiin receptionka aan ka helay ayaga iyo siday ku farxeen iyo siday ay maxaa la jira ay isabod garanayaan waa wax aan aada ugu farxo marka iga hormaad waxay dhahaa nasra thank you you make us proud waxaas oo kale magacayna waha waad maxaa la jira waa safeynaysaa kheyrlaa ku siiyo kenyaanka kale ka waran bulshada kale iyagu sidee maxaad ka dareentaa kuwaas hadda aada igu jecelaan dhihi karaa soomaalida way jecel yihiin maasha allah alxamdulilah laakiin kenyaanta aada igu jecel marka mar alla marka hadda shoogeysha hadda shooyaasha aan samey haddaad fiirsato oo youtube iyo meel walba mar alla markii stageka ligu yeero nasra markii la dhaho dadka dhan way wada maxaa la jiray sacbinayaan way ku farxayaan aada iyo aad marka support meel walba waan ka haystaa soomaalida iyo kenyaanka kulligood muuqaalka ugu badan ee la daawaday ee lagaa duubay imise ayuu gaaraya maxaa waaye show aan sameeyey tika laba boqoloo kun oo dadaa firsadeen laba boqol iyo toban kun oo kale onlineka ka firsada ha online ka firsadeen shooyaa sheyga badanaa waa la firsadaa zaa-idaa loo firsadaa toddobaatan kun iyo ka hore waay kulligooda weli gobolka soomaalida north eastern ma ku jishay riwaayadaha noocan oo kaleta maya northeastern weli ma aadin northeastern churchill show weli naftarkiisa mu aadin so insha allah wuu aadi doona marka hore ayaga naftarkooda cabsi iyo waxaasaa ku jirta oo maleyna meeshaas insecurity waxaasay u aadaynin laakiin insha allah ani mar walba waan dhahaa meeshaas aadno so insha allah sanadkan ama sanadka kale mar dhow aadi doona waa tahay nasra yuusuf axmed oo ah gabar soomaaliyeed oo iyadu baratay sida dadka looga qoslisiiyo ayay taasi ahayd waxayna ugu warramaysay magaalada nairobi wariyaha v o e da qadar maxamuud xarad
halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e washington markana dhalinyaro ka badan labaatan dhalinyaro oo ka kala yimid gobolada somalilan ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsan maamul wanaagga oo dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada hargeysa warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray waryaheena cabdikariin olol
waxaa dhowaan magaalada hargeysa tababar loogu qabtay dhalinyaro loo carbinaya hogaaminta iyo maamul wanaagga waxaana tababarkaasi u qabtay macadka daraasaadka siyaasadda ee c b a ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa tababarkan ayaa waxaa ka qaybgelaya dhalinyaro laga soo xulay gobolada somalilan barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a ayaa waxa uu waraystay yaasir cabdilaahi faarax iyo cabdilaahi maxamed ismaaciil oo ka mida dhallinyarada magaalada laascanood iyagu ka qayb galay tababarkaasi ugu horeyn yaasir cabdilaahi faarax ayaan wuxuu nooga warramay kulankaasi iyo dhallinyaradii ka qayb qaadatay iyo ujeedooyinkii laga lahaa tababarka waxaa soo qabanqaabisay macadka daraasaadka siyaasadda ee c b a oo fadhigiisu yahay magaalada hargeysa tababarka qof waliba oo uu soo gaadhay tababarkaas wuu codsanayay application buu lahaa applicationka deadlink buu lahaa marka qof waliba wuu codsanayay su-aalaha la isweydiinayay su-aalo yar bay ahaayeen oo ku saabsan qof waliba gobolka uu joogo sida uu gobolka wax ugu qaban karo iyo sida uu wax ugu qabto muxuu ahaayey sida uu uga shaqeeyo arrimaha bulshada waxaad iga warantaa dhallinyaradii ka qayb qaadanaysay iyo tiradoodu intay leekaayeen iyo meelahay ka kala socdeen
dhalinyarada ka qayb qaadanaysay waxay ahaayeen afar iyo labaatan arday oo ka kala timi lix gobol oo gobolada somalilan ah gobol walba afar qof ayaa laga soo xulay oo afar qof ayaa laga soo qaatay labana wiilal tahay labana gabdho tahay waxaa danta laga lahaana waxay ahayd in la baro leadershipka iyo qaabka ay u shaqayso dowladuhu u shaqeeyaan iyo bal in la tababaro dhallinyarada berito iyo maantaba la wareegi doona mustaqbalka iyo aayaha ummadda bal ka waran kulankaasi dhalinyaro fara badan baa isugu timid oo kala duwan idinkuna waxaad ka socoteen gobolka sool waxyaabahaad soo odhan karaysa waad ka barateen markii laysu yimid dhalinyaro kala duwan wallaahi waxyaalihii ugu badnaayee aanu ka baranay waxaa ka mid ahaa oo kale inaan horta isdhexgalno annaga yagii dhallinyaradii meesha isugu timid qof waliba qof uusan hore u aqoon ama aysan hore u kulmin ay ku kulmaan oo isku bartaan macalimiin kala duwan oo dhowr iyo toban macalin aan isbaranno sidoo kale maxamed cabdilaahi ismaaciil oo ka mida dhallinyaradaasi ka qayb qaadatay tababarkaasi ku saabsan hogaaminta oo uu qabtay macadka daraasaadka iyo siyaasadda ee c b a ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaanu waxaan wax ka weydiinay waxyaabihii ay barteen iyo casharada ugu muhiimsan in marka koobaad aanu hogaamintii baranno marka labaad ay noogu xigtay brosijaro badan meelo badan aan booqanay markii saddexaad ay noogu xigeen casharo aanu horey aanu nu naqaanay oo ahayd in qofku uu lagu carbiyo hogaaminta suuban sidoo kale la yidhaahdo qofka in uu qaban karo isagu howl hogaamin ah keliya uusan ahayn madaxweyne keliyaanu u naqaanay hogaaminta balse laakiin ay naga dhaadhiciyeen in hogaamintu ay tahay wax qof kasta uu ka bilaabi karo barta uu joogo waxa aad ka fahanteen waxyaabaha hogaamintu leedahay iyo maamulka iyo qaybihii kala duwanaa aad barateen ee maxay ahaayeen waxaa kow ka ah instituyeshanada qaabka ay u shaqeeyaan dowladuhu oo aanu marka hore aan wax aqoona aanan u haysan talabaad aanu baranay waxa ahayd in marka koowaad naloo furo waxaa loo yaqaano dastuurka oo aan booqanay wasaaradda dastuurka somalilan taasoo nagu dhalisay in aanu kula doodno inay dastuurka furaan madaxtooyada somalilan taasuu nagu soo dhaweeyey madaxweyeenka labaad ee jamhuuriyadda somalilan sidoo kale waxaanu booqanay aqalka wakiilada somalilan taasuu nagu soo dhaweeyey gudoomiye baashe bal ka waran markaa waxyaabaha dhallinyarada aad kusoo noqoteen ee magaalada laascaanood iyo casharada aad soo barateen bal ka waran waxyaaba aad uga faa'iidaysaan
wallaahi cabdikariinow horta qof waliba de wixii u soo bartay wuxuu usoo bartaa in uu dadkiisii ku celiyo feedback ku celiyo muhiimada ugu weyn nalaga lahaana waa inaanu dadka iyaga wax ku celino wixii aanu soo baranay aanaan noqon intaanu isu nimaadna inaanu kala tagno on laakiin waxaan rajaynaynaa inaan gobolka iyaga oo noqono kuwii wax ka bedeli lahaa dhallinyaradan ayaa waxay yihiin kuwo fursad u helay tababarkaasi si ay uga faa'iidaystaan waxayna ii sheegeen inay dhallinyarada magaalada laascaanood kulamo ay la yeesheen ay u sheegeen qiimaha hogaamintu ay leedahay tababarkaasina uu noqonaya mid ay uga sii faa'iideeyaan dhallinyarada kala duwan ee ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ururada bulshada ee dhallinyaradu ay leeyihiin ayaa dhibaatooyinka sida weyn ay uga hadlaan ayaa waxay ka mid tahay dhaqaala darrada taasoo mararka qaarkood la arko inay kood burburaan kuwa kalena ay meesha ka baxaan waxaana bulshada ay ka codsanayaan sidii loo caawin lahaa dhallinyarada doonaysa inay hal abuurka iyo hogaaminta bulshada dhexdeeda ku yeesha cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
waa tahay warbixintaasi wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariin ololna halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington bal markana dhinacii heesaha aan u leexane waa suleeqa iyo cabdikariin geedi faryare
dhiigga siday iyo saarnaa saarnaa wadnaha codkaasi baxsan ee cabdixakiim geedi farayare intaas aan ka gudubno dabcan heese kale ayaa noo soo socda bal dhinacii ciyaaraha isla samakaabo istuudiyaha igula sugan ayaa inoo soo jeedinaya
kusoo dhowaada wararkeena ciyaaraha haddii aynu ka horumarno horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa ay ka badisay kooxda westerham united kulan ka dhacay gegida stanford bridge labiiyo eber ayay chelsea ku badisay labada gool kooxda chelsea waxaa u dhaliyey ciyaaryahan eden hazard oo isaga qaab ciyaareed fiican ku jira maalmahan si weynna ay u doodoonayso kooxda real madrid inkastoo la filayo ama loo malaynayo inay dhici karto in kooxdaasi uu ku biiro real madrid ayaa waxa ay doonaysaa hazard muddo dheer iyadoo tababare zidaan uu yahay dooqiisa koowaad in laacibkaasi uu keeno gegida bernabo xilli kooxda real madrid sanadkan uu u noqonayo xilli ciyaareed ay tahay inay iska ilaawaan maadaama ay durbaba sii ogaadeen inaysan waxbana ku guulaysanaynin kooxdii sanadkii hore qaaradda yurub ku haysatay awoodda kuna soo guulaysanaysay saddex koob oo ka tirsan koobka horyaalada yurub sidoo kale kulammadii la ciyaaray dhinaca horyaalka talyaanigana waxaa ka mid ah kooxda bolonya ayaa waxa ay ka badisay kooxda kievo verona saddex iyo eber ayay kaga badisay horyaalka talyaaniga waxaa hogaaminaysa kooxda yuventus oo haddaba u muuqata in ay horyaalkaasi ku guulaysatay maadaama ay u baahan tahay oo keliya in hal dhibic ay hesho kulanka soo socda haddii ay barbaro gashana kooxda yuventus waxay u muuqanaysaa in horyaalka loo calimo saarayo sanadkan naaboli oo kusoo xigta ayaa waxaa laga sarreeyaa labaatan dhibcood horyaalkana waxaa ka dhiman toddoba ciyaarood isku darka xisaabaadka ayaa keenaya in kooxda yuventus ay dhibic qura u baahan tahay dhinaca iyo sbeinna kooxda barcelona ayaa hogaaminaysa oo iyadu hadda u muuqata koox ku guulaysan doonta inkastoo ay koob iyo toban dhibcood ka sarrayso kooxda kusoo xigtay atletico madrid laakiin haddana barcelona waxaa loo malaynayaa inay ku guulaysan doonto horyaalka sida weyn laisugu dheggan yahay ayaa waxa uu yahay kan ingiriiska oo kooxda manchester city iyo liverpool ayaa iyagu isku dheggan oo loo malaynayaa midkood inuu qaadi doono hadda kooxda liverpool ayaa waxa ay ku hogaaminaysaa ayay ku hogaaminaysaa kooxda manchester city oo ay ka sarrayso laba dhibcood laakiin liverpool waxa ay sii ciyaartay kulan hordhac ah manchester cityna waxaa baaqi u ah hal kulan oo haddii ay badiso ay dib ugu soo noqon doonto hoggaanka horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa kaalinta saddexaad soo gashay oo iyadu xalay ka badisay kooxda westerham chelseana waxa ay kaalinta saddexaad kula tartamaysaa kooxda tottenham oo horey ugu jirta laakiin kulamadii dambe ay u suurageli weysay in ay kaalintooda sii xajistaan waxaa ku soo xigta kooxda arsenal oo iyana kaalinta shanaad ku jirta marka chelsea iyo tottenham ay isku xigaan oo iyaduna kaalintaasi ku dagaalamaysa in sanadkan ay ka mid noqoto afarta sare manchester united oo sanadkan sanad wanaagsan uusan u ahayn ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka ingiriiska laakiin manchester city waxaa iyadu loo magacaabay tababaro cusub oo oliganer solsha waxaana solsha intii tababaraha rasmiga loo magacaabay kooxda ay dib uga dhacday kaalintii afraad ee maalmihii dhowaa ay ku jirtay sidoo kale manchester city ayaa iyada kulanka baaqiga ah waxa uu yahay kulan ay la yeelan doonto kooxda manchester united kulankaasi oo soo baaqday xilli manchester city ay ciyaaraysay koobka league kaabka waxaana haddii ay badiso ay dib ugu soo noqon doontaa hogaanka inkastoo kulankan uu ka dhici doono old trafford labadan kooxoodna uu ka dhexeeyo xifiltan dhinaca ciyaaraha ah haddii aynu u leexanno dhinaca iyo koobka horyaalada yurubna waxaa la ciyaarayaa maanta uefa champions league ama koobka ay ku naanaysaan dhallinyarada ciyaaraha jecel koobka dhagaweyne kulanka kulamada caawa la ciyaarayana waxaa ka mid ah liverpool iyo f c borto ayaa wada ciyaari doona iyadoo la xusuusta in labadan kooxood ay sanadkii hore halkan oo kale isku soo arkeen inkastoo kooxda f c borto loo awood sheegtay sanadkaas haddana waxaa la leeyahay f c borto ma iska soo gudi doontaa guushaas oo dib ma u aargudan doontaa inkastoo saddexleyda weerar ee kooxda liverpool ay sida maane maxamed saalax iyo weliba fermino ay qaab ciyaareed fiican ku jiraan sanadkan sidoo kale tobanka nin ee ugu sarraysa gool-elinta horyaalka ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah laba ka mid ah weeraryahanada liverpool maxamed saalax iyo sido maane kuwaasi oo aan liska indhitiri karin wacdaraha ay ka dhigayaan tartamada ay ka qaybgalayaan liverpool oo tartan adag kula jirta kooxda manchester city ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa in ay meel fiican ka gaarto koobka horyaalada yurub iyadoo sannadkii hore la xusuusto in niyad jab ay kala soo kulantay kooxda real madrid oo kaga guulaysatay koobkaasi kadib markii ciyaaryahankooda maxamed saalax uu garabka ka dhaawacmay haddana tababare georgian colob ayaa isagu waxaa la tilmaamaa in uu nasiibkiisa dhinaca champions leaga uusan wanaagsanayn maadaama laba fiinaal oo isagoo brushi dortmond iyo liverpool wata laga guulaystay tottenham iyo manchester city ayaa iyaguna wada ciyaari doona oo ka tirsan isla koobka horyaalada yurub natiijooyinkii kusoo kordhana idaacadaheenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo ciyaarihii qodobadii ugu waaweynah bal markana cood ka baxsan ee fanaanka jacaylkii qabyoobay iyo fanaanka nimcaan cabdiraxmaan hilaac
xasuusigu qaaliyaay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay xasuusigu qaaliyaanaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhanin qofkiyay jeclay ku dhanin qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo kudhani qofkiyay jeclay waayaha kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareeni qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii way samir qaadooye qalbigii bogsayooyeel dareeni qasbaya jacaylkii qabyoobay iyo codkii nimcaan hilaac ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah iyo sahre cabdi axmed tani intii idaacaddeenna dambe aad idinkaga soo gudbin doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuuniya jacaylaho qofaan lala qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado